والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay anoo ah Ayuub Aadan Cali waxaan rabaa inaan kala hadlo ama uga hadlo shirkan taariikhda markay ahayd sideed iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun kow iyo tobanka warbaahinta puntland waxay baahisay maqal ama sawiro oo anigii ugu saabsan haddaba waxaan rabaa shacabweynaha muslimiinta ama reer gaalkacyood ama ha ahaadaan meel walbay joogaan waxaan rabaa horta sababtu maxay tahay maxayna ku dhacday inaan warbaahintaas lagu baahiyo ama sawiradaas lagu arko sababta haddaba idin sheego anaa nin yacni shacab baan ahaa ku shaqayso magaalada gaalkacyo safar baan waxaan u soo aaday ehelkayga oo degan degmada baay gaar ahaan degmada burxakaba anagoo safarkayga soo jira baa waxaa lagu qabtay degmada burceen kadibna waxaa lagu helay gaarigii aan wato baa la baaray waxaana lagu helay cajiladooyin maxaadarooyin ku duuban kadibna waxaa lagu yiri yaa wata cajiladooyinkan anaha ku yiri anagaa wata kadibna waxaa ay dhacday inay yidhahdaan khawaarij baa tahay kadibna waxaa lay dhaadhiciyey saldhigga burceel dhowr isbuuc baa meeshaas lagu imtixaamayay lagu jirdilayay kadibna su-aalo lagu weydiinayay kadibna waxay dhacday inaan ciidan ka yimaaday puntland ee meesha yimaadeen oo la yidhaha ciidankan baa lagu wareejiyey ciidanka waa soo kaxayseen meel carabi jaani lasoo dhigeen anagoo garan waayo hindhaha baa ka xirnaa mar dambe xabsi ku jiro anagoo lay jirdilaya ama ciqaabaya baa waxaan arkay inaa la yidhi meeshaad joogto waa gaalkacyo inaad gaalkacyo tahayna waxaan ku fahmay ama aan ku dareemay idaacadda gaalkacyood bay markaas dhegeysanayeen idaacadda dowladda gaalkacyo ay ku hadasho idaacadaha la yidhaahdo idaacadda gaalkacyood ama idaacadda dowladda puntland ay leedahay oo ay yidhaahdaan idaacadda idaacadda puntland ay leeyihiin magaceeda daljir labada idaacadood baa maqlay saas baana xaqiiqadii noqotay inaan joogo gaalkacyo kadibna jirdil ee ciqaab fara badan baa la marsiiyey kadibna waxaa la yiri sheeg waxaan kaa rabnaa waxaan rabnaa haddaad noo sheegtid waxaa laga yaabaa inaan ku sii dayno ama meesha rabto aada aadid anagoo jirdilka iyo waxay xabsi daayinkai aan ku daahay anigoo aan faraxsan baan yiri maxaad rabtiina idin sameeyaa anagoo aan salaaya naftaada aada badbaadsatadee dadkan waxay rabaan bal aada eed niman baa waraaq la soo baxeen oo meesha fadhiyeen odayaasha ka mid ah markaas bay igu yidhaahdeen magacyadan baan kaa rabnaa meesha ku qoran waxaan kuu yidhaahnaan dhehaysaa waxaana rabnaa inaan yidhaahno nimankan saan kugu sheegno inay yihiin shabaab shabaabna ay la shaqeeyaan oo qaybta gaalkacayna u joogaan inaad tiraadid baan kaa rabnaa warbaahinta kaa sii dayno warkii sidii baa lagaga duubay warbaahinta lagu sii daayay kadibna warkaas war lagu qasbi baa ahaayaan waragaasna qaybna waa ka aqaynin qaybna ma aqaynin kadibna waxaa maqlaa anagoo xindhaha ka xiran baarto meeshii laga sii daayay kadibna murug iyo fara badan aan la fadhiisan waayo shirkan jaraad aan u qabtay waxay tahay inaan warkii caddeyntiisa aan bixiyo warkaas horta wuxuu ahaa niman war lagu qasbay oo la yiri xaqiiqda ka hadalna dadkaas wax ka sheeg odayaashaas meeshaas kasoo qayb gala niman odayaal baa kamid ah oo tiro badan oo puntland ka mid ah afartaa nin baa u horeyso yacni magacyadooda aan ka xifdiyey ninka la yidhaahdo yaasiin cali saylaanyo yaasiin cali saylaan ninka kalaa la yidhaahdo beergeele ninka la yidhaahdo gaagaab iyo wasiirka hore maaliyadda ahaa iyo ninkan kaloo maxamed afbaldho la yidhaahdo afartaa oday baa horta ka mid ahaa nimanka waaweynaa midda kale ay tahayna ciidamo baa meesha joogay oo habeen walba soo geli jireen xabsiyada oo raggii qaar oo la garaacaya aada maqlayso ciqaabaya maqlayso qayladooda iyo awaadkooda baxaya ee raggiina kelimada laa ilaaha illa allah maxamed rasuulallah ay ku dhawaaqayaan ayagana raggaas ay yihiin ba waxaa laga soo duubi jiray warar muhiimadda iyo shirkan aan u leeyahay inaan qabtana waxay tahay inaan caddeeyo dadka wararkaas inay war lagu khasbi ay ahayn shacabka yacni gaalkacyo joogan aan u caddeeyo warkaan meeshuu ka yimid iyo qaabka warbaahinta u galana qaabkaas ay ahayd waxaana raaligelin ka bixinayaa inaan yacni las yiraahdo ama ninkaan saan buu ahaa ama saasuu ahaa inaan las dhihin oo cudud las gelinin warka muhiimadiisna anigu waxaa waa caddeyntiis aan uga hadlayana wuxuu yahay in yacni wararkaas war raadiya sal midna lahayn shacabka reer baya gaalkacyana ay ogaadaan inta maqalka iyo muuqaalka iyo taqaanid shacabka soomaaliyeed oo meelaha kala joogaan ay ogaadaan waxaan kala ogeysiinayaa dadkaas la iqaabaya marafaadkaas marayaan warbaahin baa laga soo duubaa warar baa laga soo duubaa ama ha fakadaan ama si kale ha u baxsadaan marka dambe waxaa la arkaya iyagoo warbaahinta iyo meelaha internetyada iyo caalamka oo dhan laga daawanayo warkaasna dee waxaan ugu digayaa dadka shacabka muslimiinta inaan ku kadmin aniguna danta igu khalifto aniga aan u fadhiisan waayo habeen iyo maalin aan u hurdi waayo waxay tahay warkiiba aniga aan sheegay oo aniga aan maqlay haddana kadib raggii qaar ka mid a oo la dilay qaar ka mid a oo dhaawaca yihiin kadibna haddana la yiri warbaahintiibaa muuqaalkaaga ka muuqday wararkaagi intaasba haddana murugta igu sii darto aniga aan la fadhiisan waayo aan ka hurdi waaye waxa shirka jaraa'id ay u qabtay aan yacni u qabtayna intaas bay ahayd shacabka yacni reer gaalkacyoodna waxaan ugu mahadcelinayaa dhegeysiga ay dhegeystaan ama yacni sida ay ugu kalstuumin wararkaas qaarkood rag badan baa jiraan oo xabsida lagu ciqaaba kuwo la tacdiimay baa jiraan warar laga soo duubay warbaahinta soo dhigaan ama internetyada soo dhigaan yaana lagu kalsoomin baan leeyahay anigana waxaan allaha weydiisanayaa ka sokanale shacabka aan weydiisanaya inaa cafiis iyo yacni raaligelin marka hore aan ka weydiisto warkaasna sida u dhacay oo halaas uu yahay warkaasna meeshaas nooga egyahay wabilahi towfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam asalaamu calaykum